sheegay waa ka tacsiinayna dhibka dhacay ciidanka amniga ama ciidanka amniga ku howlan maanta dhexdooda ka dhacay si lama filaan ah dabcan wax qorshaysan ma ahayn wax qorshaysan hadday ahaan lahaayeen ilaa hadday sii socon lahaayeen marka inaysan qorshaysanayn ummadda soomaaliyed waxaa ka dheehan karaan ama ay ka ogaan karaan in hawshu ay intaas ku ekayd taas waa qodob midda xigta dadka raba inaan waxay sii qorshaysanaaan oo sii socdaan waxaanu leenahay taas ma soconayso raggaan waa raggii hal dhuf isku wada jiray oo shalayna ma garanaysaa cadowga hal meel uga soo wada jiray berina uga soo wada jirsan doona waa dad ehelaa waa dad walaalaa dad ciidanka xooga iyo maxaa ladahay amniga guud ahaanba haddayna mas-uul ahaan lahayn booliis yihiin intuba waa hal ciidan waa ciidanka soomaaliyeed oo amnigana ku howlan midda xigta waa ka tacsiinayaa raggii maanta ku geeriyooday eheladooda iyo si guud ahaan dalka soomaaliyeed iyo dowladdaba waa ka tacsiinayaa ilaahay iyaguna ma garanaysaa akhradooda ha u waasixiyo raggii kale dhaawacmeen insha allah si deg deg ah ilaahay ha u bogsiyo dhaawacii ka soo gaaray marka fariintaydu waxay noqonaysaa kow taliyaasha ciidanka laga bilaabo saacaddan hawshaasu ma ahaan doonto mid lagu dad kale isku dabooli doonaan nin walba wanaag sameeya wanaagaasu waa shaksigaasa iskale oo la yimid ee dalka soomaaliyeed ku caawiyey danihii loogu idmadayna qabtay ninka kale ee dembiga la yimaada dembigiisa lagu qaadayaa sida taliyaa u sheegay baaritaankiibaa bilaabanaya guddi madax bannaana loo saaray guddigaas ayaa soo saari doona dadka ka dambeeyey hawshaas shaqaaqadaas inay maanta dhacdo dadkaasay naqaas ku noqon doontaa in tallaabo waafi ah waafaqsan sharciga tusaale u noqon doonta wax badan oo lagasoo lasoo dhaafay oo mar kastana si xaalmastuura lagu dhamayn jiray aysan socon doonin tanaa laga dheehan doonaa hadduu ilaa ihahdo muhiimadduna waxaa waaye kuwa kale warxbatushiilka wada waxaan leenahay warxbatushiil meel gaari maayo haddii wax aad taraysan ama warxbatushiil wax uu tarayo inta kale ee xumaanta ummadda soomaaliyeed meel kasta ku beegsanaya dhibaataynaya sheega warxbatushiilka ama warka wanaagsan atatushiil markaas ee ku aadan dhibka ay ummadda ku hayaan kanna insha allah shilkii dhacay ummadda soomaliya meel kastay joogaanba inaan ka bogsiino iyadoo la raacayo nidaamka iyadoo la raacayo dastuurka dalka u yaalla iyadoo la raacayo hab waafaqsan garsoorka ayaan insha allah ka shaafin doonaa si ay u helaan dadkii dhintayna ma garanaysaa xukun cadaalada kuwii dhibka geystayna loo mariyo xukun cadaalada duulaanaan guddigaasaan oga fadhinaa marka fariinta iyadu waa caddahay ciidan dambe oo loo dulqaadan doono ama looga ogolaan doono in shaqaaqada noocan ay ka qayb qaataan ma jiri doonto laga bilaabo saacaddaana wax shaqaaqadaas oo qorshaysanna ma ahayn wixii hadda ka dambeeyana hadduu ilaa ihahdo go-aamo cad oo aad ka arki doontaan faldambiyeedkan maanta dhacay yaanu ku salayn doonaa tallaabooyinka xiga shaqaaqooyinka noocan markay dhacaan aadaan u mahadsantihin waayo ugu dambeyn udir waan waan ka hadalnay inay waxaan ahaayeen shil dhacay in sidaas si lamida baaritaan loo diraayo laakiin haddana sida taliyuuba sheegay ciidamadii weliba isku dhafan yihiin shaqadiina weli way socotaa mana joogsanayso marka si aysan usoo noqon ama looga gaashaanto in shilkan oo kale amar kale uu dhaco maxaa stebs oo aad qaadeen oo maalan aad ka badasheen qaabka ciidamadu u howlgalayeen dareyska ay isku aqoonsanayaan meelaha ay ka howlgalayaan maxaa tallaabooyin deg deg ah oo oo looga gaashaamanaya inuu shil kaasoo kale ah nasiib darraa mar kale soo noqdo aad samayseen arrintu shilka waa laba nooc mid waa midka hadda maanta dhacay inuusan sii socon qodobkaas waxaa looga gudbayey jepointadii iyo aagii hawshaas ka dhacday raggii joogay dhammaan waa laga qaaday rag cusub baa jooga si hawshu ay usii socoto hakadnaysan u gelin tan kale guudna de waa midkii awalba soo socotay oo ciidamadu ay isku dhafnaayeen dareeskoona oo la wada yaqaanay hawshaas dadkaas waa tii taliya madaami tilmaamay oo hakad geli mayso sideeday u soconaysaa raggii laamaha amniga ka shaqaynaya sidooday hawsha u wadan doonaan marka labada arrimoodba qaabka loo xalinayo ama qaabka loo gudagalay sida loo xalin lahaa waa labada labadaas yaaba ayaa loo sameeyey waaya dardaarad ay ka ahaa siin lahayd hadda ciidamada kala duwan ee amniga sugaya isku dhafka ah la xiriira habdhaqan mucayan oo ay tahay inay la yimaadeen haddii xaalad kritigahoo sida tanoo kale keeni karta in ama la isku dhaco keeni karta inay dhacdo qaab nooceed maxaad kula ciidamada dardaaranka loo dardaarmayna waxaa weeye hal cadow bay leeyihin cadowgooda waa shabaab ciidan ciidan kale cadow ku ah ma laha labadaas ciidan baa hadday ahaan lahaayeen boliis ama nabadsugidda ama milatariguba waa hal ciidan oo ciidanka dowladda ah kuna howlan amniga inay sugaan marka ayagaasaa walaal isu ah ayagaasaa ehel isu ah ayagaasaa u baahan inay iskaashadaan oo cadowga iska kaashadaan marka shil wuu dhici karaa laakiin shilkaas in loo qisbeeyo laba farqi oo isla laamaha amniga ka tirsan ma marka taas waxaan leeyahay inay halkaas uga gudbaan intii maanta dhexdooda soo martayna ay ka qoobameeyaan mar dambena uusan dhicin shil noocaas oo kale haddii la yidhahdo